bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay lixi labaatanka julaay sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo shalay lagu dilay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa lagu aasay gudaha magaalada muqdisho iyadoona aaskiisi ay ka qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda soomaaliya xildhibaanka oo lagu magacaabayay xildhibaan cabdulaahi xuseen maxamuud oo lagu bedelay dhowaan aabihiis oo lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ayaa shalay kooxaha hubaysan ay ku toogteen gudaha magaalada iyadoona la sheegayo wararka qaar in xildhibaanka dilkiisa kooxa kooxihii ka dambeeyey ay ka baxsadeen goobta falka dilka uu ka dhacay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa si aad ah kaga xumaaday dilka xildhibaankan cusub ee ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyadoona dilkiisa uu imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada ay u muuqanaysay mid yara xasiloon marka loo eego falalkii amni darree inta badani ka dhici jiray gudaha caasimada soomaaliya xildhibaankan geeriyooday ayaa waxaa dhalay allaha u naxariistaa xildhibaan cabdisalaan xuseen cabdisalaan oo kal hore degmada wadajira gobolka banaadir ay ku toogteen kooxo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab iyadoona dilka xildhibaankan haatan ay sheegteen maleeshiyaadka al-shabaab dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in awoodda dowladda aysan wiiqo doonin dilalka loo geysanaya mas-uuliyiin ka tirsan waxa uuna sheegay in howlgallada ay yihiin kuwa mar waliba soco doono aynan ku istaagaynin xildhibaan la dilo sida uu ka dhawaajiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kadib dilkii xildhibaanka war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa tacsiye loogu diray eheeladii iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday xildhibaankaasi xukuumadda soomaaliya ayaa ugu digtay culamaa udiinka ahlusunna wal-jameeca in dagaalo ka dhaca gudaha gobolka galgaduud oo haatan gacanta ay ku hayaan inta badan culamaa udiinka ahlusunna hadalkan ayaa degmada caabud waaq waxaa ka sheegay wasiirka difaaca xukuumadda soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini oo maalin ka horgaaray degmada caabud waaq oo ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaad ka tirsan culamaa udiinka ahlusunna wal-jameeca laba maalin ka hor wasiirka oo kulamo la qaatay dhinacyada kala duwan ee culimaadudiinka ahlusunna wal-jameeca qaybahooda haatan ku sugan caabud waaq ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay sii socdaan wadahadallada u dhexeeya maamulka ahlusunna iyo dowladda federaalk ee soomaaliya loogana arrisado sidii ahlusunna ay kaga mid noqon laheeday maamulka cusub ee galmudug ee uu hogaaminaya cabdikariin xuseen guuleed waxa uu sheegay wasiirka difaaca xukuumadda soomaaliya in caabud waaq uu u tegay laxaajoodka culimaadudiinka ahlusunna wal-jameeca iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa heshiisyadii kal hore ka dhacay degmada caabud waaq ee degmada guraceel ee gobolka galgaduud wasiirka difaaca xukuumadda soomaaliya iyo xubno oo ka tirsan ciidanka xoogga oo uu hogaaminaya ayaa waxay haatan ku sugan yihiin halkaasi asigoona kulamo gaargaara saacadihii lasoo dhaafay kula qaadanaya gudaha magaalada xubno ka tirsan culimaadudiinka ahlusunna iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada caabudwaaqa
in mar kastaba wadahadalka iyo xiriirka aysan kala go-in waxaanse ku gubaabinayaa oo ku gubaabin lahaa raggaas muxuu ahay ta horeyna aan u wada hadalay oo culimmada ah in aysan xad gudbin oo ah in la iska ilaaliyo in dad soomaaliyeed dhiiggooda la daadiyo iyada oo la rabo mataqaanaa in la muujiyo muxuu ahay ta awood iyo wixii lamida qof kasta oo dhiiggiisa la baajin karo waxa weeye waa mid waajiba oo saaran qof kasta oo muwadina oo soomaaliya in uu muxuu ahaayeeto uu ka qayb qaato sidii loo baajin lahaa aanan lagu degdegin muxuu ahaayeeto xukun marooqsi iyo anaa samayn kara maanta inaan lagu degdegin ee laga fiirsado tillaabooyinka la qaadahayo wixii xuquuqaho maqan iyo wixii muxuu aha wadaada la gelin karana meel macshara ayaan ka sheegnay in la tixgeliyo muxuu ahaato nimankaas ama ragga culimmada ah had iyo jeerna waa sheegi jiray haddana kama baaqsanayno laakiin ayaga laftooda dhinacooda waxaa laga rabaa arrintaas in ay sidii ku hirgeli lahayd in ay ku dadaalaan
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka baay iyadoona deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen la sheegayo in gacankuhayntooda ay la wareegeen ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha degmada buurdhuubo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ninka lagu magacaabo xuseen maankaalow waxa uuna sidoo kale tilmaamay in dagaaladu ay yihiin kuwo saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ciidanka dowladda ay kula wareegeen waxa uu sheegay in xaaladda haatan ay tahay mid degan asigoona dhinaca kale tilmaamay in ciidamada gacanta ay ku dhigeen tuulooyin dhowr oo hoos yimaada gobolka baay waxa uuna sheegay in howlgalladu ay yihiin kuwo sii soco doona saacadaha su-aadan marka labaada degmada buurka wixii hoos imaanay tuulooyinka wixii ku dhamalaysanay dhan anigana waxaan aan u fasahanay dhallinyarada iyo dhalintirigii meesha joogay amnigii meesha joogay aan ku fasahanay dowlad baa lagu wadaa tuulooyinka degmada buurakaba hoos imaada sida doolan doole qodqode sida meesha layidhahdo buur eeye buur hakalo degmada buurkaba hoos imaanay dhan dowlada lagu wadaa waayo meel almeeshi aan tagnaba waa arareen meel almeeshi aan tagnaba waa had deer aan arareen had markii aan ka daba baxnana waxaa aniga aragnay oo hadda loola dagaalamay ma jiraan deegaano badanaa lagala wareegay deegaano badan sida oo doolan doole sida qodqode sida buur hilibe sida buur eyle intaasaa lagala wareegay tan waxay tahay inay maanaa helayn soo herin inay iragtirno meel almeeshi ay galaan ay kuba malaysanayo inay la galno meel almeeshi hersanayo inay la hersano meel almeeshi seexanayo inay la seexano iragtirno degmada fri waayaan ku dhahay ila meesha hadii dabaymada ku dhacday waxaa loo soconayaa afartan iyo shan kilomitr buura kaba ilaa meesha waa iska furan tahay arrintan qabsashada tuulooyinkan dhowrka ee hoos yimaada buurdhuubo ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli maalmo ka hor ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya saldhigyo waaweyn oo ay lahaayeen al-shabaab oo ku kala yeelay gobollada baay iyo sidoo kale gedo oo dhaca waqooyi koonfur galbeed soomaaliya ayaa haatan haddana waxaa imaanaya sii socoshada howlgalladaasi iyadoona meelaha qaar ee ka tirsan gobollada koonfureed ee dalka laga soo sheegayo saansaan colaadeed oo ku aadan qabsashada ciidamada isbahaysanaya ee dowladda iyo sidoo kale amisom ee ku wajahan deegaanadaasi wararka ka imaanaya dalka denmarkna waxa ay sheegayaan in ku dhowaad boqol ruux oo ka tirsan dhallinyaro soomaaliyeed ay dib ugu soo celinayso dowladda waddankaasi gudaha dalka soomaaliya iyadoo dhallinyarada ay gaarayaan ilaa iyo boqol ka tirsan waxayna sheegayaan wararku in dhallinyaradan ay yihiin kuwa sharciyadii lagala laabtay dhallinyaradan ayaa waxaa qayb ka ah dad si tahriib ah ku galay waddanka denmark inkastoo dadka soomaaliyeed intooda badan ay muddooyinkii lasoo dhaafay waxyeello ka soo gaaraysay falalka tahriibka ah ee loogu ambabaxaya dalka dibaddiisa gaar ahaan qaaradda yurub oo ay raadinayaan nolol ka wanaagsan midda ka jirta qaaradda afrika ama soomaaliya dhallinyaradan soomaaliyeed qaarkood oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in si aad ay ugu xun yihiin falalkan ay kula kacayso dowladda denmark waxayna ku eedeeyeen dowladda federaalka ee soomaaliya in arrintan lagu soo celinaya qayb ay ka tahay heshiis ay horey ula gashay dowladda denmark sida ay ka dhawaajiyeen xaflad lagu taageerayay madaxweynaha galmudug iyo maamulkiisa cabdikariin xuseen guuleed ayaa habeennimadii xalayaha waxay ka dhacday magaalada stockholm ee waddankaasi sweden iyadoona ay ka qaybgaleen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka sweden oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee waddankaasi xafladda oo ahayd mid si heer saraa loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qaybgalay qaar ka mid ah dad waxgaradka ee ku dhaqan waddanka sweden oo ay qayb ka ahaayeen jaaliyadda soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug uu ka arrimiyo cabdikariin xuseen guuleed ayaa qadka telefoonka munaasabadda kaga qaybgalay asigoona u mahad celiyey mas-uuliyiinta kala duwan ee soo agaasitay munaasabaddaasi ugu dambeynna munaasabadda ayaa ku dhammaatay jawi nabadda waxaana soo afjaray agaasi isku duwaha munaasabadda xafadda ee habeenkii xalay ah ka dhacday stockholm ninka lagu magacaabo muuse axmed kaasoo ka hadlay ahmiyadda xafladdan ay u lahayd jaaliyadda galmudug oo isaga kala yimid qaybaha kala duwan ee dalka iyo sidoo kale waddamo ka tirsan qaaradda yurub kuwaasi oo si aada u soo dhoweynayay maamulka cusub ee galmudug ee dhowaan looga dhawaaqay ama lagu doortay magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeb oo haatan si kumeel gaara ugu sii shaqay doono maamulka galmudug ee uu hogaaminaya cabdikariin xuseen guuleed xafladdu si heersaday u socotaa waxaa ku dhiirigelinaya dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankan sweden gaar ahaan stockholm iyo gobollada ku hareeraysan waxaa kaloo marti sharaf lagu wacay aqoon-yahano iyo maamulada gobol dowlad goboleedyada qaarkood maamulka galmudug waxaa ka doonayaa in cadaalad iyo horumar iyo nidaam ugu horseedo maamulkan cusub gobolladaa dhexe in maaragtay ay horumaraan oo dadkoodii ay u shaqeeyaanaan doonaynaa dadka maamulka la dhisay hadday ahaan lahaayeen madaxda sare iyo baarlamaanka iyo intaba waxaa doonaynaa inay horumar la taaban karo gaarsiiyaan magacabuun ahaanin maamul baa la dhisay warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudana waa naga intaa tan iyo inta aan warkan warka xiga dib ugu kulmaynana waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin oo idinkaga tagayo sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh